Warbiyoodan yalla ku hirgeliyay deegaanka Coronavirus-le oondhahayda deegaanka Cabdille Dhowre iyo magaalada Kismaayo meelaas ay ku nooleen beeraley iyo xoolo dhaqata si ay uga faa'iidaystaan maadaama meelaas ay ku jartay biyaaraanga wasiiro ku mid ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ku qaybgalay oo si wada jirena raggan ku jireen munaasabada sidoo kalena weliba gobro ku hayay xubno ku dareera bulshada qaybo shilgidisan xoolo dhaqatada beeraleyda meelasay ka dhaqan islamarkaana lagu wareejiyey warbiyooda lana dhisay wasiirka wasaaradda tamartii biyo dowladda jubbaland axmed xuseen baraki oo ku hadalay munaasabada xariig jarka warbiyooda iyo weliba usa sheegay intii hirgelinta waartaan iyo wasaaradda doorweyn ku qaadatay si bulshada lanku faa'iideeyaa mashruucan marka barwaaqo ayaa la dhahaa wuxuu kaga duwan yahay mashaariicda kale sidii haddaay wasiir geel la sheegay hay-aduhu markay wax qabanayaan waxbay saa u malmalooqaan lacagta inta badan si unbaa loo maroorsadaa kaalaynoo daafur baa la dhahaa mashruucan wuxuu kaga duwan yahay mashaariicda kale annaga ayaa maalgelinay qarashka dowladda jubbaland baa bixinaysa waa sax doonar baan leenahay oo wool bangiga ah ayaa lacagta ugu dambaysay bixinayay laakiin qasnada dowladday lacagta ku jirtaa wasaaraddanadaa la soo mariyey wasaaraddanadaa la soo mariyey marka wuu ka duwan yahay mashaariicda kale laxjeclo badan baa gashay aqoon badan baa gashay inuu dhaxal noqdo oo uu naga kaafiyo baahiyooyinka biyaha ayaan ugu talagalnay marka mashruuc horta waa mashruuc noocaasa weeye waxaa hadda dhici doona marka biyuhu ay oo liidka ah wasaaradda koowaad ee mashruuca fulinaysa markay shaqadeeda bogato waxaa isla markii soo gelaya wasaaradda beeraha tan xanaanada xoolaha iyo tan deegaanka saddexduba way soo gelayaan iyaguna meeshan mashaariic bay ka fulin doonaan horta mashruucu sidaasaan rabay inaan u sharxo guul weyn weeye waa wartii saddexaad oo aan aniga daah furo intaan hadda joogay xafiiska waana wartii ugu quruxsaneed waana wartii ugu quruxsaneed labadii hore iyo tan marka la isbarbar dhigo tanaa ka design quruxsan ka biyaha meelahay ka soo gelayaan iyo sida loo xeendaabay iyo guryaha la dhisayba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland oo qayb ku hay xubno ku tirsan lamada gole ee maamulka jubbaland oo dhowr mashruuc lagu harag jaray deegaanada galbeedka magaalada kismaayo shacabka kala dardaarmay inuu ilaalsadana hantidan guud ee ku dhexayta islamarkaana iyo si sax ay an ku faa'iidaysadana inaan halkan ku daafurno mashruucan oo ka kooban afar qaybood oo ka ay ugu horrayso wasaaradda biyaha wasaaradda xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda environmentiga ay ku midaysan yihiin mashruucan mashruucan waa laga faa'idi doonaa dhaamkaa waxaa samaysay wasaaradda biyaha wasaaradda beerahana qaybtii beerahay ka qayb qaadanaysaa wasaaradda xanaanada xoolahana waxay dhisaysaa kaliiniskii xoolaha lagu daweyn lahaa wasaaradda environmentigana waxay qabanaysaa wixii alla wixii dhireen ahaa in looga faa'iideeyo mashruuca iyo shacabka wasaaradda waxbarashadana waxay dhisaysaa iskuulaadkii deegaanka waa dowladnimadii oo kulunsan waxaan leeyahay maanta waad guulaysateen waa wada guulaysannay shacabkeedna ay waxtar u tahay ilaahay aan ugu mahad celinno aan ogaanno qabiil ma keeni karo ilaahay baa mahadda iskale dowladnimadaas sabab u ah arrintaas waxaan shacabka ka codsanayaa war dowladnimada iyo midnimada aan taageerno hantidaa innagaa leh aan ilaashanno aan ka faa'iidaysanno midnimaa lagu gaari karaa